ra-iisul wasaaraha xukuumadda jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xamse cabdi bare ayaa furay shirka maalgashiga dhaqaalaha buluugga ah ee soomaaliya oo lagu soo bandhigayo fursadaha maalgashi ee kheyraadka badaheenna ra-iisul wasaaraha ayaa ku dhiirigeliyey maalgashadayaasha gudaha iyo caalamka in ay ka faa'iideystaan fursadaha badan ee ka bannaan maalgashiga dhaqaalaha buluugga ah ee soomaaliya ra-iisul wasaaraha ayaa sheegay in soomaaliya ay dadaal ugu jirto soo jiidashada iyo dhiirigelinta maalgashiyo caalami ah si kor loogu qaado wax soo saarka dalka taasoo horseedi karta isku filnaasho dhaqaale oo waara
saacaddan aan hadlayo roobab baa jira daadadka jira ay waxay saameeyeen dad kor u dhaafaya hal milyan oo soomaaliyeed nus milyan soomaali ah ayaa bannaanka tuban oo guryahoodii ka baxay hooyooyin soomaaliyeed ayaa caawa bannaanka ku umulaya waxaynu u baahan nahay dalkan inaan sidan ka beddelno waxaan u baahan nahay isbeddel dhab ah ma aha sheeko waxaan u baahan nahay qofka soomaaliga mentaalitiga soomaaliga ee muddada dheer soo jirtay ee kacaankii jirtay ee ka hor jirtay ee weligeed jirtay inay isbeddeshaan u baahan nahay aragtida dowladnimada saan u naqaano sideedaba ay inoogu timid ayaa qaladaba waxaan ugu yeeraynaa marka soomaalida iyo saaxiibbadaba soomaaliya waxay diyaar u tahay wixii hadda ka dambeeya in lala ganacsado inaan kala faa'iidaysanno shirkan oo soco doona muddo laba maalmooda ayaa waxaa ka qayb galaya wasiiro ka tirsan xukuumadda federaalk soomaaliya wasiirada kalluumaysiga maamul goboleedyada safiiro iyo shirkado caalami ah oo daneeya kheyraadka badaheenna